gudoomiyaha guddiga hoojinta amniga iyo la shaqeynta laamo ammaanka ee magaalada garowe iyo xubno guddiga iyo waliba kormeer shaqa kaseedana suuqa weyn ee injiga garowe iyo oo nasuubiyeen nidaam iyo habraac suuqa inta ku hertay maalimo ciida oo bulshada magaalada siyadean ku adeegdayeen qaybo sharduwan ee suuqa garowe ankoreen maxamed cabdirasaaq fidaar gudoomiyaha guddiga xoojinta amniga maalimo ciida ee magaalada garowe ayaa ku hadlay ujeedka kormeersho iyo isla markaas aan wada shaqeey doonaan guddiga
lagu jiro sidii ay u heli lahayd xasillooni shacabka ku nool caasimadda garowe shacabkaasoo loogu adeegayo si hufnaan leh oo kala dambayn leh maadaama uu suuqu suuq weyn yahay uusan ka dhammaan karin bajaajka iyo gaadiidlayda annagoo ilaalinayna saxamka iyo buuqa ka jira alxamdulilaah si wanaagsan bay shacabku u adeeganayaan dowladduna si fiican bay mas-uuliyadda iskaga saadhay waxaan u kala samaynay astaan baabuurtii bajaajka oo ka baxaysay dadkii ganacsatada suuqa dhexdiisa ku lahaa oo aan u samaynay albaabadii ay ka soo bixi lahaayeen oo ay dowladdu u astaysay runtii arrintaasi arrin aad u fiican weeye waana soo dhoweeyeen shacabkii insha allah dhowrka beriyo iidda ka dhiman iyo saddexda beriyo iiddana saasaan u shaqaynaynaa annaga iyo guddigeenna iyo ciidanka degmada iyo taraafikada waxaan uga mahad celinaynaa taraafikadu shaqada wanaagsan oo ay nala qabatay dhanka kale taliyaha taraafikada gobolka nugaal maxamed samweyne cusmaan iyo wayba usadhanshay sheegay sida mar waliba anka teegayin sugowka amniga bulshadiyo waxaynu ku jirnaa tobankii dambe ee bisha rabadaan oo aadka bishii u fadliga badneed bulshada ku dhaqan caasimadda gobolka nugaal ee garowe waxaan rabaa saddex fariimood inaan hawada u mariyo saddexdaa fariimood oo kalaa oon kala siinayo bulshada gaadiidleyda bulshada ganacsatada ee suuqa gudihiisa ku ganacsata iyo bulshada suuqa usoo mani ganacsiga usoo doonanaysa oo ka adeeganaya bulshada gaadiidleyda waxaan u sheegayaa fariinta hawada marinaya ay tahay in waddada weyne halbowlaha ee xudunta ee inji ay xihan tahay si kumeel gaarah inta siddeeddaa cisho ee ka dhiman bishaan barakaysan ee rabadaan waxaana uga golleennahay oon u xirnay si dadka bulshadu ay uga adeegato suuqa maadaamaay imaanayaan haweenkii iyo waayeelkii iyo carruurtii dhammaan ayna isqaadan karin ciyaalka yaryarka iyo gaadiidku inay isdhex maraan annagoo ka duulayna taas ayaanu waxaanu samaynay inaannu gaadiidkii oo dhan nooc walba ay yihiin suuqa oo dhan aannu ka xirno muddo kooban oo inta ciidda ay ka dhiman tahay dhanka dambeyntii ganacsatada suuqa injiga garowe iyo waliba si wada jare handhawaayana nidaamka dowladda hoose degmada garowe aan soo baday suuqa injiga xilliga ciidda maalin ku dhimantaa aad waxaan ugu faraxsannahay in maaragtay ganacsatadii yareed oo looga faa'iideeyo totobada beri weliba kaalintai la xiro waa soo dhoweynaynaa maadaama degmada hoose caasimaddu ay wato mashaariic badan oo qurux badan magaalada bilicda iyo horumarka iyo amniga waxaa loo samaynayaa in la ilaaliyo dadka amnigooda maaragtay iyo horumarka hadda socda marka waxaan rabnaa inaan dowladda u hogaasanaano haddaan nahay ganacsade oo wixiina soo saara awaamiran qaadanno marka aad baan u faraxsanahay waxaa leeyahay dowladda hoose iyo golaheeda deegaanka umaaya jeedda hogaaminayo shaqo fiican bay caasimadda ka wadaan hadda inay kaalmihii xiraan waxa weye dadkaana u danaynayaa ganacsadayaasha masaakiinta ah oo u baahan inay ka faa'iidaystaan maalmahan toddobadan beri ah xaq bayna u leeyihiin dadkay xaq u leeyihiin marka suuqyada gobolada dalka soomaaliya walibaanta badan iyana hano maalimo ciidda si eedalanku dukaameysado yoona haneys ka bahayaan bulsha fara badan